waa safar aan ku imid deegaankii aan xildhibaanka u ahaa kaasoo run ahaantii aan qorshuhu yahay inaan aragno waxa ka socda horumarka ka socda iyo maxaan ku idhaahdaa inaan la kulanno qaybaha ururada bulshada maamulka madaxweynaha iyo cid kasta oo reer jubballaana ama kismaayoha joogto ama meel kale oo kismaayo ka baxsan ha joogto waan haddii aan la yidhaahdo la kulmi doonnaa arkina doonnaa wixii tale iyo ra'yiga lagama maarmaana in la isweydaarsado xilligan xasaasigaa waan garan karnaa caqabadaha jira anigu xamar baan ka imid caasimaddii qaranka run ahaantiina waxaan socodku de marka laga tago deegaanka howlaha yaalla ee noo yaalla inaan xal u helo xilli xasaasiga lagu jiraa khilaaf uu jiro khilaafkaasoo runtii aan loo baahnayn xilligan inuu sii jiro ama sii socdo isla mar ahaantaana xilligan adag oo deegaamada ama dowlad goboleedyada oo dhani ay ku jiraan xilli xasaasi oo doorashooyin ay dalka ka dhacayaan in ayna dhicin wax caqabad iyo carqalad iyo dhibaatayn maxaan ku idhaahdaa deegaanada oo deegaankan jubbaland run ahaantii wakhti baa u dhiman inta xilligaa laga gaarayo maamul baa jira madaxweynea jira sistem baa jira in nidaamka iyo deganaanta iyo horumarka la ilaaliyo aad bay lagama maarmaan u tahay goortii la gaadho ciddii doonaysa inay ama tartan ka qayb gasho ama wax kale ka qayb gasho waa xilligeeda laakiin xilligan hadda la joogo maamulka jooga iyo madaxweynaha jooga iyo sistemka jooga in lagu ixtiraamo oo lagula shaqeeyo oo deganaan la muujiyo wax khalkhala aanay jirin iyo wax cabudhina oo meel kale ka imaanaysa midna mana aqbalayno wax kale oo faragelina oo meel kale kaga imaanaysa xilligan iyo xilli kale toona waxaan rabnaa shacabkeeda iyo dadkeeda iyo deegaankeedu inuu deganaan iyo horumar iyo tashi iyo wadatashi uu ku socdo oo uu ku shaqeeyo haddii uu mugdi jiro dowladda federaalka iyo dowladda dowlad goboleedka jubbaland laga saara meesha oo isfaham uu yimaado iyo wada shaqayna laba kala maarmo in la wada shaqeeyo maxaan ku idhahdaa dalku uu horumarkiisu uu horay u socdo waxaan rajaynaynaa inaan ka saari doonno meesha haddii ay jiraan wax maxaan ku idhaahdaa mugdi ku jira ama dadka reer jubbaland runtii dee waxba iskuma kaayasee garawa inaan ka maqnaano hadday dareemayaan maaragtay wax meelo kale ka imaanaya waxaasi inayna jiri doonin annagaa xildhibaanadii ay doorteen ah dowladda federaalka u matalaynay hadday jirto fikir ama dareen dhinacaa ka jira waxaan u ballan qaadaynaa inaan dhinacaa waxba ka jiraynin waxna ka jiri doonin haddii aan la yidhaahdo oo ay noqonayso wax nidaam iyo system iyo regulation ku shaqeeya intaasaan dhihi lahaa inta kale haddii aan la yidhaahdo dadka iyo shacabkii aan iswarsan doonaa iyo maamulka iyo madaxweynaha iyo iyo cidda ay khusayso haddii aan la yidhaahdana waxaan rajaynayaa shacabka reer jubbaland u rajaynayaa midnimo iyo wada shaqayn iyo inay gacmaha isqabsadaan